أحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة نحب الله والجنة bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysaa meel weliba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka andalus bodcast oo toddobaad weliba xilligan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ee al andalus muddo konton sano ah ama nusqarni ah ayaa laga joogaa markii dowladdii shuuciga ahayd ay dalka soomaaliya ee kusoo rogtay wixii la odhan jiray xeerka qoyska kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii xilligaas oo ay laysay sidoo kale culimmadii rabbaaniyiinta ahaa ee u istaagay difaaca qur-aanka kana soo horjeestay xeerkaas kufriga ah ee uu inasiyaad barre ku soo rogay dalka soomaaliya wuxuuna allah culimmadaas ku sharfay in ay difaacaan diinkiisa kitaabkiisana kor yeelaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeedna ka samata bixiyaan gaalnimada qayaxan ee dalka lagu soo rogay haddaba konton sano ayaa laga joogaa ee maanta dilkii culimmadii xaqa u istaagay mu'asasada alkataa'ib toddobaadkan waxay bahaysay filim dokumentary ah oo ay ku soo bandhigayso ee dhacdadaas wixii laga dhaxlay iyo sidoo kale mahadhooyinkii dadka soomaaliyeed ay ka dhaxleen culimmada filimkaas ka soo muuqanaysay dhacdadaasna goobjoog u ahayd sidoo kalena ka mid ahaa culimmadii loo dhibaateeyey ee mowqifkii ay ka qaateen xeerkii qoyska waxaa ka mid ahaa sheekh jaamac cabdisalaam warsame oo maanta marti ku ah barnaamijka andalus bodcast sheekh jaamac kusoo dhowow barnaamijka andalus bodcast
jasaakum allahu khayran waa dhowahay waana idinku mahad celinayaa fursada aad ii ogolaateen inaan mawduuca isaga wixii ilaah iga xasuusiyo aan wax ka xuso jasaakum allah khayran waa gartay sheekh jaamac nusqarni ayaa allah fadligiis maanta laga joogaa dhacdadaas ee goobjoogga aad u ahayd ee in badan oo ka mid ah culimadii aad istaqaaniin aad garanaysayna lagu laayey bal maanta maxay kaaga dhigan tahay in dhacdadaas oo nusqarni laga jooga maanta aan goobjoog u noqono ummadda soomaaliyeedna sidii ay wax u dhaceen aan la wadaagno
bilxaqiiqa ilaahi subxaana watacaala waa xakiim xikmadiisu waa ay ballaaran tahay waana uga mahad celinayaa cimriga dheer oo konton sano kadib uu isii baaqi yeelay anoo diinta islaamka ku sugan wa tabarteeda wax ka dhahayey culimadaas la laayey subaxii markii maxkamadda loo kaxeynaya jelsi aan ku kulannay markaan soo xasuustaba waxaan dhahayey allela fursad weyn baa ku dhaaftay oqaali laakiin ilaah xikmad buu kala hayo inaan maanta kale ka sheekeeyo baa malaha idmanayd marka dee fursad weyn bay noo tahay inaan ummadda uga sheekeyno dhibkii jiray iyo sidii wax u dhaceen iyo waa gartay sheekana bal dhacdadaas ayaan rabnaa maanta inaan barnaamijkan ku falanqeyno bal waxaad warbixin kooban naga siisaa wadciga sida uu ahaa ka hor dhacdadaas inta aysan imaan ama inta aanan la gaarin kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii xaalka wadanka siduu ahaa xaalka wadanku wuxuu ahaa macrifada diintu aad bay u yarayd dhaqanna iska badaa dadkuna boqolkiiba sagaashan reer baadiye ayay ahaayeen magaaladuba wax yar bay ahayd sidii uu ka sheekeynaya doctor xaniifa oo kale ordhiglebeyba ku ekeyd baa la oran karaa marka intaa yaroo joogtayna dad thaqaafad diineed ma aysan jirin iyo dacwo toonihii waxaa ugu horeeyey un sheekh nuur calcolow sheekh nuurudiin oo la tuuriyeyn jiray oo mataqaanaa dacwo wahaabiya wax la yidhaahdo qabuuraha iyo arrimahan ku saabsan iyo axkaamta la oran kara markaa dadku shaad bay u arkeen laakiin saxda ahayd arrimahaas lagu eryanay baa jiri jiray waxaa soo bedelay sheekh maxamed macalin dacwadiisii oo aan oran karo waxay bilaabatay toddobaatan iyo labadii masaajidka cabdiqaadir maqaamka loo yaqaan ku yaala ceelgaabta ama yoobsan meesha ku yaala ayaa dacwadu ay ka bilaabataa la oran karaa afraad unbaa awal jirtay xoogaa yaro barbaraarugsan laakiin wax cama ma ahayn cashirkiisii unbaa lagu soo xirmay oo halkaas asaas u ahayd dacwada la oran karaa halkaasoo markaa xataa markii dambe odayaal waaweyn oo dadkii dowladdii hore hogaaminayay toddobaatamiye nim oo la oran jiray d g wax saas lagu macaabi jiray agaasimayaashii dowladda badankooda ay kusoo xirmeen bacshar waxaa kale oo dhalinyaraduna meeshaas ayay kala jaanqaaday shiikha marka cashirkiisu cashar qiimo badan oo wuxuu ahaa runtii ummadda saxawo ku abuurayay buu ahaa wuxuu akhrin jiray kitaabkan la yidhaahdo tafsiir horta oo kitaab laga akriyo caadi quraan laga akriyo isagaa ugu horreeyey dalka awal jalaalayn baa la laqbayn jiray marka haddaas haddana wuxuu isticmaali jiray kutubta aqwaasha iyo adiladaba leho sida showkani tafsiirkiisa fatxulqadiir iyo zaadulmasiir ibn aljawzi aqwaashaas badan iyo adiladeedu markaasu haddana wuxuu kusii koosaari jiray kusii idaami jiray dilaal quraanka sayid qudbi waxyaalihii ruuxda marka dadka kusii basinaya ba kitaabkaas si toosa buu nalka ugu soo daarayay bulshada dhaqankeeda ilaa odag uu ka qayliyey siaad bari uu yiri kitaabka sayid qudbi la yiraahdo dalka halaga qabta uu yiri ilin dalaal baa la yiraha kitaabkiisa u dalaal ma yaqaani marka saxwadaas baa masaajidka ka jirtay oo intii aan la soo gaarin shan iyo tobaatan halka un baa shidnayd meel kale wax ka jireen saxwa islaamiya maysan jirin masaajida kale oo wadanka luqo iyo waxaan lagu akrin jiray iyo iyo axkaam aan waxba miraa ka soo baxayn oo maaragtay
marka inay diintii soo dhex gasho dowladnimadii iyo maamulkii ay soo dhex gasho meeshaasi ka bilaabatay bulshadiiba ay soo dhex gasho meeshaasi ka dowlad intaan la gaarin bulshadiiba inaan dab loo ifiyo masaajidkaas ka bilaabataa la oran karaa aad iyo aad marka sheekhna waxaa isweydiin mudan xeerkan qoyska tii ayuu yimid ka horna waxaad noo sheegtay in baraarug sidaas u weyn uusan jirin dadkan dhalinyaradan iyo culimadan mar qura kacay markii siyaadbar go-aankan uu qaatay hal mar baraarugay ee go-aankan qaatay ee heer gaaray inay diinta u dhintaan oo tadxiir intaas la eg ay sameeyaan intay kasoo burqadeen horta laba nin ba asaas u ahayd sida hadda kahor ba aan sheegayay dhacdada intifajaarkeedii ninin iska faqiiha wuxuu ahaa xer badan wax u akhriya masaajidka siigaale sheekh cali baa la oran jiray ninka kalena wuxuu ahaa nin reer caynabaha oo reer burcah oo reer waqooyi buu ahaa oo aabihiis oo nin culamo ahaa sidaan maqlay anigu markii waxaan moodayay maalinka inuu yiri waxaan jaamica alislaamiya ka soo baxay laakiin ma huba hadda inuu arrinkaas inuu saas ahayo in kale almuhim nin culamaa buu ah marka nin masriyaa ka horeeye khudbada si fiican u kululeeyey marka hore carabi ku akhriyay khudbadii ninkaas marka khudbadii ka baxay ayaa shiikhu uu qabsaday almuhiim labadaa nin baa shuclada iyagaa shiday iyagaa kiciyey kadib dhalinyaro xamaasada xamaasada ay kicisay unbaa ninba mar istaagaya markaasaa mar ku dhameeya la qabanaya inahaas qaabkaas ku bilaabatay magaaladii marka wada saamaysay magaaladii bay wada saamaysay oo khudbadii u bilaabay shiikhu mataqaanaa bacda salaad wuxuu ku gaaray casarkii qof ma bixin wax soo kordha mooyaane booliskii baa yimid saraakiil mataqaanaa labisan baa wadooyinka iyo jidka masaajidkaasii soo buuxisay ilaa habeenka cishihii bay meesha shidnayd oo maaragtay ay ahayd ceesha qabta meelaan loo kala kicin aan loo kala kicin masaajid kaloo sii gaalana shiikha markii la kaxeeyey sheekh cali ayaa xertii ka daba tagtay xertii oo tiro badan boqol iyo konton baya gaaray markii ay soo galaan stationka haddaa dacwo qabta stationka markii buuxiyeen baa albaabka loo xiray ayaga xabsoon baa loo kaxeeyey marka waxba warkooda lagama soo qaday buuq haddana maalintii dambu bilaabmay sidoo kale haddana baa la xaabiya jeelasha loo kala diray marka
ahayd dowladdu marka sida la filayaba waxay ku falcelisay xarig iyo raaf iyo inay dadkii ururiso marka raafkaas imisa maalmood ayuu socday dadka la ururiyey oo kale imisa ayay gaarayeen sidee dadka dembiyadooda u kala cuslaayeen intee la kala geynayay bal xaaladaasna nooga waran dadka maalintii orisa wax dhaceen dadkii la qabtay waa dadka masaajidka xabsiga lagu aruuriyey shantaraalaha xabsiga dhihi jira firdoodka ku yaala dadkii lagu aruuriyey weeye oo isla subxiibana loo qaaday maxkamadda iyo xukunka loo kaxiyey marka habeenkaas anagoo saddexa meeshana lagu reebay aniga meeshaaba lagu reebay waxba igama qornayn jamiljaanka meeshii ku jiraan baa laygu xiray laba nin intay raaceen baa layiri markii maxkamadda lageeyaa idinku markaantiya waa la waayey wax kuma markaas la soo celi saddexdaydaasoo meeshii baaqi ku ah oo aanu markaa xamaasadii naga degtay oo gaajana qabatay oo inaan iska kaashdaaya aan rabnay ayaa dowrkii waxaa bilaabmay fawdo kale masaajidka laga khudbeeyey maqaamka markaas haddana dadkii intii stationka soo gashay ba haddana hoos laga xirtay oo meeshamarka kadib laba meelood baa dadka loo kala kaxeeyey maxaabiista dadkaas iyagu subxi u horeeyo maxkamadda la geeyey oo dilka lagu xukumay mooyaane habeenkii o dhan baa dadka horta wax laga qororaya wuxuu u sheegnay mar dambe aan riyaad wada joognay wadanka sacuudiga anaa habeenka oobiga jooga wax qorahayb marka nin walba wuxuu yiri markaan dhowr safxa ka buuxiyo wax maasadiisa warkiisa aan la yaabo yaa waxaan idhahday waxaan dil weye ma ogtahay markaasuu leeya dilkaan baraba dilkan
war anaa ku maqlay iska baxadda halkaa ka
marka dhalinyarada waxay u xamaasaysayin in la dilaba diinka loo dilo baxdiinka u dhintaan bay rabaan waxay aaminsayin waa sheegayenba waa garta si xamaasad la weli annaga xamaasaddii mar hagday naga degtay oo aan gaajoonay oo barqadii la joogo duurkii yaa dadka loo yaacaya haddana lasoo xiray dadkaas marka annaga waxaa noola keenay intii habeenkii baa la kala soocay intii dhalinyarada ahayd annaga baa noolagu soo daray wixii odayaalahana waxaa la geeyey laanta buuro iyo xaggaas oo shan iyo toban sano lagu xukum annaga waana la qaaday habeenkii labaad waxaana la geeyey warshiikh xertii tirada badnayd oo boqol iyo kontonka ahayd baana loo geeyey meel qamoon dhulka hoostiisa oo rafaada oo talyaaniga iyo ingiriiska dagaalkoodii loo dhisay oo dhulka hoostiisa hoos baa loogu daadegayaa gurigu milix buu ka samaysan yahay oo badda biyaha badda lagu dhisay waa shamiito waxba kaama xigaan waa cariiri boqol iyo kontonka waxay ku jiraan laba qoloo mataqaana cariiri marka rifaad badan baa lagala kulmay nimba mari un istaaga maan hurdo male musqul lagu sii deynayo male waxaa weeye ninka xaaji qabata meeshiisa maradiisu ku shubanay dhibaato badan ayaa ka jirtay meeqa maalin marka meeshaas aad ku jirtiin waxaan ku jirnay laba bilood iyo shan iyo toban beri laba bilood iyo shan iyo toban beri aa ku xirnaadeen aa waa gartay kadib intee laydin soo qaaday dad baa dhagabeelay dad baa dhimasho ku sigtay oo cisbitaal loo soo qaaday xaaladdii baa adkaatay dowladduna waa dowlad milatari ah wax isla xisaabtan ma jiro sida xisaabtan ma jiro waa laakiin adduunka o dhan baa laga ceebayay adduunku saan ma ahayn waagaasi xoogaa xishood meel waxbaa jiray marka adduunka iyo gudaha iyo dibaddaba waa laga dhalicay
caalamka islaamka weliba haa marka sidaas baa ilaahay uu nooga soo saaray kadibna maxaa xigay marka meesha marka laydinka soo kaxeeyey horta markii intaan meesha ku jirnay waxaa noo yimid ilaa shan mise toddoba qaybood oo sirdoonka ka mid oo wax naga qorqoray marka toddoba nin mooyaane intii kale waxay ansiraysannaa laisku waraacay aan tawriyeysanno niraahno dowladda hadda go-aankeedii kama soo horjeedno qofku waxaa la weydiinayay go-aankii labada golo ka soo baxay oo mideynaya ragga iyo dumarka maxaa ka qabtaa nin odayo xakiim aha oo ismaaciil oran jiray wuxuu yiri de markii hore ma ka soo horjeedno laakiin haddii haddana koluleeyey waa iska ogolla marka fadwada waxa isaga badneed waa ogollahay wixii waa ogolnaha yiri meesha iyadii baa isaga jira toddobadii nin oo soo istaagay anagu ma aanu rumaysna waxaan dhimashaana ka xignaha ilaa hadda waana laga soo qaaday waa la dilayaa ma islahayn sidii loo soo waday waxaa la keenay namber afar sarti dheereydoo booliska qolada waxbaaraha si idhada qayb ka mida halkaasaa la keenay marka guryahooda baastada iyo beerka looga soo qaadayey ilaa nalaga soo daayey xabsiga subxii baan maxkamadda un sugnay faraj bay u noqotay xaqii ay ku dhegin go-aankay qaateen marka maxaa iyaga saas loo yeelay waxaa saas loo yeelaya dee arrintii dilkii horaa fashil ka dhacay shan iyo toban sagaalkii hore la dilay sagaalka hore la dilay oo weliba degdega lagu dilay degdega lagu dilay yaa buuq badan iyo wuxuu kiciyey iyo ceeb fara badan marka xabsigaa la iskaga hayey ilaa ay ku barwaaqoobeen iyagu caayilay nidaamku wuxuu ku baraarugay marka in hadda kadib haddaad dil dheeraada samaysaan waa laga sii daray kacdoon kalaa sii bilaabanaya Ah, Mm, oo marka dal iyo dibadba waa laydinkaga soo fadeexad, jeesanaya haa, fadeexad Ha.
ku fadeexoobeen marka iyagoo go-aankoodii ku taagan aysan dilna ku mutamin dilna kuma mutuseen raaxa bay ka- faraj bay u noqotay waa garta inay xaqii ku dhegin waa garta kadib marka maxkamadda isugu timaadeen maxkamaddaas unim isku mar baana la soo daay marka maxkamadda marka markaas maxay idin ku xukuntay idinka ugu dambeyntii maxkamadda adiga ninbaa abukaataana loo qabtay ninkaasaa marka horey waxaa ka horeeyey xer ilaaliyihii ilaaliyuhu wuxuu yiri nimankan oo dadkan oo oo mataqaana urur siyaasiya oo dowladda inuu qilaabo rabay oo waxaan codsanayaa in lagu qaado dambigu waa ku cadyahay markhaantiyaalka hebel iyo hebel markaan dhegeysta in la soddon sano ilaa afartan sano in la xukumo marka ninkii abukaataha baa wuxuu yiri dadkan waxay ahaan dad eh, shacbiya oo aan hore meel ay ku kulmeen oo wax ay ku heshiiyeen ma jirin ma- lama caddayn biri mana jirto booliisku ma keenin stageka hadday keeneenna in la kala erye yahay oo baalihii indhaha ka ilmaysinaya inta loo adeegsado Eh, inta lasoo xareeyey baa laska laska xiray buy dadkaa khalad bay ku xirnaayeen eh, intaas oo bilood haddaan dembi kale lagu caddayn doono wax dembi ay leeyihiin ma leh markaasaa shirkii ninkii waxaa maxkamadda qaaday geelaha indhaha cadda Eh, shirk bay u fadhiisteen waa soo noqdeen waxay yidhahdeen waa fasaxan yihiin dadkan wax dembi culimadan marka la laayay meeqaa maalin u dhexaysay qabashadooda iyo toogashadooda fatra u dhexaysay anugu aan isleeyahay maa laba asbuucba mise waa bil way ku dhowdahay Een, subaxa aan- anagu aan jeelkaba ku jirna baa maxkamaddaba loo kaxiyey xukumkana inuu isla maanta dhacay baan rajaynaya nalaguma soo celin marka dilkiina mar aanu bil ku dhowaad xirayn unbaa naloo sheegay in niman la dilay wadaadada oo askar dibadda ku sheekaysanaysa warkoodi baa na soo gaaray idin soo gaartay kadibna jornaal baan ba arag waa gartay adiga ee is araggaagii ugu dambeeyey oo dadkii ee, raggaas la toogtay ee culimmada iyo iyo iyo dalabatul cilmiga ahaa goorma isugu kiin dambeysay xabsiga markii la- laga soo saaray wadaadada waxaa la keenay barxadda een, station waa gartay gogol baa holeyd anigana waxaa la yiri yaa wadaadey inta ku jira laba nimo markaas eh, habeenimada lasoo xiraya anigoo ka horeeyey saddexdeedaasan anagaa ku jira iyagaana lagu soo diray markaas marka waa goorma waa maa- maantoo kale fal ku dhacay sax maantoo kale ayaa fal ku dhacay waaba caawa caawa caawa waay ha
markaasba aniga meeshiiba baa la iga tegay liiskaba kuma jiro ha labadan walaalna albaabka laga soo celiyey markhaantiyaal markii la waayey ha raggaan habeenkaasa maxkamadda la geeyey ha laakiin misle habeenkaasa la xukumaysa kadib baa la xukumay allahu aclam marka idinka maxaa laydinkaga reebay dee aniga ibliiskii waxaa caawo dhan soo markhaati la qormayn iyo qofka hadalkiisa bar- barbaale laga qormayn caawo dhan ha ha aniga ninkii jirkii soo qabtay baa wuxuu yidhi ninkan meel gaar ha lageeyey dambiile wey ha meel gaar ha la geeyey baa waxaa laygu dhexiray jamaljaanki ha shacabkii shacab jama- shacab maahane bahalo alkulaystayaalaho dadkii da- dambiilayaashii hore oo saldhiga ku xirnaa Ha.
aa lagula xiray allayla Mhm.
oo kaadiyada iyo bahalka iyo habeenka dhan waa taagnaa ha meel aan la fariisan karin oo marka dadkii marka laga qoraayay culimadan la layn doono oo liiska laga qoraayay caawo dhan baa laga qoray sidaasa ugu badbaaday ba adi ha liiskaasba kuma jiro ha marka marka lagugu soo daray yaa kugu soo daray soo Meel- baxaa liya barxadda.
wadaadadii yaanta ku jira liir anaa ku jira adiga marka nimankan aa la xiran tahay Ha.
dhib kugu haya ha waxaa sila meeshaan ka bax meesha dad la dili raba ku dar- aa ku darsanta dadkan ku dirsan waa gartay dilna markaas ah, ah, maba aaba yeelin dhib iguma hayn waa gartay maasha allah maasiisana maasha allah marka anaa ku jiraan iyo labada walaalo kale oo iyaguna habeennimadii lasoo xiray Ha.
saddexdayaasaa la yira baan yidhi anagaa ku jira sax bas waadadana loo soo fariisiyey marka wadaadadan la dili doonaa lidinka Ha.
waa gartay markaas haddana liis la xaadiriyey aniga keliya laga reebo magacaagaa laga reebay ha aniga kuma jiro waa gartay obiga keliya marka aan la keenay wax magac waa laga qoray laakiin dib dambe ha cidii lama hadlin waa gartay labadaana markhaantiyaal markii waayaa la soo celi ha
oo marka dambe waxaan iskula xirayn meeqay Marshi.
ka haysteen marka in sagaal hayan baan rajeynaya Mhm. marka habeenka sagaalkaas meesha ka kaxaysteen Ah, waa gartay kadib marka dib dambe iskuma arkin dib dambe iskuma arko waa gartay sheekhana markii culimmada ee la toogtay falcelinta dadka soomaalida maxay noqotay oo sidii siyaad barre uu rabay may noqotay oo dadkii ma ma lagu qabjibiyey mise kacdoonka wuu sii xoogeystay oo si macnawiyaad ayuu sii helayo se wax u dhaceen Eh, waxaan oran karaa wax weyn isma bedelin waa gartay wax weyn oo kacdoon dambe iyo dhaqdhaqaaqa Mhm.
wax falcelina waxa bulshada ay ka samaysay Mhm.
arrintan ma jirin oo dambe oo macno leh waa garta cuqdad iyo culays iyo nimanka in la dareemay inay diinta ilaahay ay la diranayaan taasna ma qarsooneen gaalnimadooda bannaankii oo leyd nimanka de ayagu dagaal ilxaad ah oo ibaaxiya oo dulinimo ah bay wadeen oo aan kala go' lahayn xilligaa weliba afar iyo toddobaatankii buu si toosa u soo bilaabay waa garta mar kasta uu hadlo madaxweynuhu canaasiirta qurunka ee embariyaaliyadda la shaqaysan raadciyiinta waan dabar goynaynaa kan baan yeelaynaa markaasaa hanuunin wax la yidhaahda baa ummadda oo dhan ku socota oo lil- nimankii il- ilxaad ka bilaabay shuuciyadda baa nebi ahaan loogu salinaya An- marx iyo angeles culimmadii cilmiga wanaagsan keenay kankan keenay Mar- dacwo iyo raj- wixii k- diin ku saabsana waa rajciyeen dib u socda oo in la dabar gooyo u baahan ololo noocaasa baa meel walba ka socda oo waxaa loo dhisay hanuunin meelo la yidhaahdo oo meel kasta oo loo shaqo tegayana subxii hanuunin wax la yidhahdaa ka horeysa shaqada waa garta laba saac saddex saac waxaa loo fadhiinayaa ilaa laba saac hanuunintaas waxaasaa la isku aqrinaya diin baa lala diraya Mhm.
marka arrintaas waxay keentay bulshada inay diqdi culus Mhm.
waa qabashada iyo dilku wuxuu bilaamay eh, eh, eh, rafaadintu waxay bilaamantay lixdii lixdii todobaatankii laakiin inta ka horeysay wax maarata afka hadal bay Mhm. waa micnaha ca- cadaaweysi oo xagga afka ay muujinaya Haa, oo ibaaxyadiina de ayaa xad dhaaftay Mhm.
waxaa fuxshiga iyo maarata zinada iyo qurunka iyo Mhm.
cayda diinta lacaynaya iyo Mhm.
Eh, waxay gaartay fuxshigu wuxuu gaaray in dhinaca hamarweyne oo dadka cadcad oo dumarkooda ayanba soo bixin hadday soo baxaan iyagoo shukaysan oo qam ay soo baxaan Mhm.
habeenkii gabdhaha inta laga soo saaro eh, maalinta guryaha loogu tago in la yidhahdo caawa waardiyaha ku qoran tahay gabar makhabiyada oo oo gabar ah aan xataa la qabin iyo tii la qabay isku si Mhm.
caawa waardiyaha ku qoran tahay islaantaadi caawa wiil marka xaajiskaasi raba inay jibiyaan inay jebiyaan bay rabaan dadka oo dhan banaanka Isku soo wada saaraan, baxaan.
ah, fasaadka la wada oo tumashada shaarica timaado haa waa garta naagtaadii ama gabadhaadii waxaa nin baalka gulwada baa derbiga ku haysta caaw dhan waxaa ka qaban karta male waa garta waardiyo kale lagama rabe waxaa laga rabaa eh, in maaragta dhaqanka laga dhaqanka laga tirtira laga tirtiro waa gartay marka buuqaasaa socday ilaa iyo lixdii markii lasoo gaarana base shanta dhexdeedii bay bilaabatay ma garanayo waxay ku bilaaban jirtay qabashada iyo dilka mar walba eh, eh, eh, diqdigu yaana dil dhihine maxamed rabiic ninkii la oran jiray shaydaanka tan weynta odaga u ah Mhm.
baa wuxuu ku soo degi jiray eh, hotel taleex muxuu ahaa marka ninkaas waa ninka kirishtaanka ahaayo meelo badan aan ka naga soo gaartay inuu kirishtaan ahaa oo timaweynta oo yagoori saldhigooda yahay yagoori waa garowga agtiisa Mhm.
timaha nimanka kala shaaxaysto oo haa oo siinga siingaha Mhm.
nimankaas sheekhoodii wey waa garta dhowr meelood baa aniga iga soo gaartay inuu eh, uu kirishtaan ahaa sheekh Waa.
maxamed ismaaciil ninka la yidhaahdo oo ku dhimanayay culammadana wayn ka mid ahayo kunyo kungiya ku dhimanayay Mhm.
wuxuu ii sheegay oo dadkao dhan u sheegay daharaan meesha la yidhaahda isagoo ka shaqaynaya sacuudiga shirkadda aramco Mhm.
in uu la kulmay laba wiiloo lubnaaniisa Mhm.
oo ay ku yidhahdeen war ninkaas saasoo saasoo calaamadaas lama taqaan war haa garow u degan yahay waa waa la yaqaan ninkaas waxay yidhahdeen dagaalkii lubnaan ka dhici jiray oo kirishtaanka iyo ka dhex dhacay muslimka Mhm.
markuu socday baa kaniisad waxaa la bilalqaystay markaasaa laga saaray melef ay ku ay ku jiraan nin isaga iyo eh, nin suudaani waa oo garta labada ninba kaniisadda ay ka tirsan yihiin waa garta marka ninkaas waa nin saas kadib haddana aadan cumar baa wuxuu ii sheegayaa ku- eh, koroniya ku dhintay Mhm.
anigoo talyaaniga joogu yiri baan nin khamro wada cabnay soomaaliya Mhm.
markaasaani warnayow waxaanaynu samaynaa dad islaamana waa sheeganaynaa xaalkeena waa khatar Mhm.
markaas yiri war wadaadada bay naga daran bu waa garta hadda ka hor anuu hadda ka hor lubnaan jaamacad ka dhigtuu yiri Mhm.
baa waxaan arkay buu yiri waxaa naloo keenay buu yiri melef laga soo saaray eh, kaniisad Mhm.
oo sheekh rameec oo dhex fadhiyo Mhm. waa maxamed Sawirkiisa.
maxamed rabiican haa waa garta sawirkiisii iyo akhbaartiisa baa dhex fadhida Mhm.
wuxuu ku sii daray asagu boobka warqad uu soo diray kaniisadaha u sarreeya Mhm.
baa ku dhex jirta buu yidhi malafka Mhm.
oo odhanaysa boobka uu leeyahay maxamed rabiic kaniisaduu ka tirsan yahay waa shaqo weyn buu ka hayaa soomaaliya Mhm.
ummad badan baa ku xiran Mhm.
dhaqaalaha loo badiyo aad ha loo karaamaya ninkaas marka xataa yar kale oo isagana waa la ii sheegay laakiin lama aan kulmin Mhm.
oo isaguna labaatamiya sana dagaalka xataa ka qayb galay Mhm.
oo sheekadii maqlay oo nin maraxaan oo dhallinyaraho la waayey labaatan sano meel ku dhibca la waayey Mhm.
halkaasuu ku noolaa jihaadkaasuu basaga jira lubnaan buuba ku noolaa markuu yimidna dadka ayuu u sheegay arrintaas waa gartay marka waa riwaayad xoogan oo mutawatir riwaayad xoogan waa ninkaas inuu kirishtaan inuu kirishtaan ahaa waa gartay marka subax dhexdaas ahayd mar aan kelimad meel ka jeedinay walaal ka mid ahaa raggii ee timoweynta ahaabaa wuxuu waxyaalo badan ka markhaanti kacay wuxuu yidhi ninkaas subax daa'in wuxuu ku qoracan jiray neef aan bisinka loo qaban beerkiisa iyo iyo hilibkiisa ku qoracan jiray oo ninka sidaasa marka soomaaliyana waa eh, wuxuu ku- sheegtaa shiiq.
muslim haa, shiiq laga dambeeya waa shiikh laga dambeeyo ummaddan haysta wey waa gartay waana kirishtaan marka sheekadiisana marka aanu imaano oo toddobaatameydii ee muqdisho maxay tahay Haa, sheekadaas markuu taleex ku soo dego Mhm.
waxaa xertiisa ka, ka tirsanaa ninkii la oran jiray iikan wasiirkii daakhilka ahaa ee iikan ah oo gabadha eh, madaxweynahana qabay magaciisa muxuu ahaa, axmed salemaan dafle Mhm.
axmed salemaan dafle oo xertiisa ah Mhm.
buu u yeeraya waana wasiire daakhilka Mhm.
furuu ku rogaya Mhm.
kaasna wuxuu u yeerayaa ninkii la oran jiray fansa guuleed Fansalakh.
fansalakh Mhm.
labadoodaasaa wa- cirka ku shaleeraya mataqaanaa dagaalka oo ka dhanka ah culimada culimmada dhanka iyo diintaba ah oo rabiic ku xiran ha waxaa loo yeeri jiray laba nimo marka magaalada nina amniga hayo nina ka mas-uulka yahay am- amni ma haye nina uu uu yahay duqa magaalada Mhm.
xasan abshir Mhm.
oo duqa magaalada Mhm.
iyo cirday nin la oreeyan jiro isaguna amniga mas-uulka iyo jinacow iyo Mhm.
raggaas marka waxaa la sheegaya waa ku inkiraan waxay yidhahan war waxaan waxaa la sheegaya Mhm.
dadka aad sheegaysaan dowlad ay la dirirayaan iyo waxay yihiin midna ma jirto waa gartay kuwaana waxay leeyihiin qabtaay war ceshaay war balaa dhacday war wadanka waa la rogayaayey war bay leeyihiin.
sax ilaa wax mabda ku ku- u dagaalamay jiraan.
mabda bay u dagaalamay Mhm.
markaasaa dagaal la qaadi jiray sanad walba shanta ramadaan buu kusoo aadin jiray Ha.
ma aqaan si- oo raaf culimada ka dhan ah oo raaf culamada ka dhan Mhm.
markaasaa gabdhaha eh, dugsida waxaa dhigta gabar iyo wiil iyo kulli iyo ducaadda iyo kulli waa la aruurina Mhm.
marka sanad walba waxbaa dhici jiray sanadkii u horeysay wasiirkii arrimaha diinta baa luka jabay Mhm.
markaas xamlad istaagtay Ha.
isagoo beer afgoy uu ku lahaa soo soo booqanay Mhm.
galabtii unbaa dhayqa madhaa la taraaraxday bawdooda ku jabay marka dadku waa ku bishaaraysteen dadka waa ku- waa- xamaladii waa istaagtay waa lagu qabow sanadkii ku xigay een, ji- jilibtan aan joogno hadda niman mas-uuliyiinka ahaa oo dhowra kii amniga kii eh, stationka waxaan dhihi lahaa booliska kii xisbiga yaa waxay toban wiil ka soo qabteen warshadii mareer waa garta inay geeyaan xabsiga muqdisho u dhaadhiciyeen dhexda markii sii marayeen baa gaarigii la gadoomay saddexda labana qalaf midna waa- waa dhaawacmay waa garta halkaasi ku hakatay sanadkaas dhallinyaradiina dhalinyaradii may markaas iyo- maysan kaxayn waxay kahadeen waxay kaheen warbixintoodii qaadeen jili bay ku xirnaayeen Haa.
dhallinyarada hal midoo ka mid a haddeerba joogo nin ganacsada ah oo hadda ganacsada weyn Mhm.
imaaraadka Mhm.
ninkaasay kaxeeyeen sax kiibaa maxkamad la saaray Mhm.
maxkamaddii waxay ku xukuntayba inuusan waa dembiba lahayn waa garta markaasaa intii kalena hawshoodii waa fashilan waa garta marka maxaa lagu haystaa waxaa lagu haystaa diin bay akhriyaan bis oo marka ma- magaalo iyo tuulo iyo degmo dagaalku wuu ka socday waa ku socdaa meel walba waa ku socdaa waa garta waxaa la ii sheegay xataa markii kismaayaa lagu xiray markii dambe Mhm.
tobankii wiil Mhm.
nin markii dambe iska kharimay oo la yidhaahdo cabdiraxmaan jibriil Mhm.
baa oday u ahaa cabdiraxmaan jibriilka hadda jooga haatan eh, u doodaya falsafada iyo balaayada Mhm.
ninkaasaa oday u ahaa Mhm.
wuxuu iga sheekeeyey naftiisu ninkii sargaalka ahaa oo ciidanka haystiy nin dhib badan buu habiru suufiya masallad inuu ahaa oo oo cadaabi jiray si gaara u tacdiib jiray sheelo uu ku aruurin jiray eh, wa- dhalin- wadaadada Mhm.
baabuur baa inta jugsiiyey baa sintaas iyo kala baxday baralays buuba noqday Mhm.
maalinta dambe waxaa la keenay buu yiri xabsigii nin reer waqooyi oo caraysan oo ca- reer waqooyi baa markaa kiciraba Mhm.
markaasaa kabtaankii waxa u soo arooriyey kutubtii uu yiri se ustoom kumaande haddii nimankan cadaab gaari lahaayeen kutubtoodiina waa tan waxaa la rabaa haddii si, sidii loo cadaabi jiray waa garta markaasu waana caraysan yahay ninkan Eh, waar buu agta xagga iga dhig bu-
waa garta waar buu agta xagga iga dhigo nimankan madaxooda ii tiri buu yiri aniga qalbigooda i- kasoo ku warran kuma dhihin
waa garta ii hay nimankan macna Eh, marka faraj buu noo noqday buu yiri markaasaan dacwo bilaabnay oo xabsigii iyo balaayadii ka raysanay oo dibadda magaalada raashinoo looga keenay oo marka dagaalkaasaa iska socday ilaa iyo eh, sideeddii baan u malaynayaa mhm.
may lixdiiba horta waa tii wadaadada intii muuqmuuqatee la xirxiray Mhm.
dhalinyarada masaajidka wax ka akhrinaysa Mhm.
shiikha waa tii isaga shan iyo tobaatan waa tii la xiray kadib rag baa isbadbedeli jiro marba nin baa cashirka qaban jiray marba haddana lix iyo tobaatankii baa la xaabiyey wixii wax akrin jiray oo dhan raggaas waxaa la soo dayn doonaa sagaal iyo tobaatankii todobaatan iyo sagaalkii ha tobaatan iyo sagaalkii baa raggaas la soo dayn doonaa culimadaas ee la xiray ee toddobaatan iyo lixdii oo ilaa toddobaatan iyo sagaalka xirnaa maxay ahaayeen maxaana lagu histay waas waxaa lagu haystay casharadii akrinayeen dacwadii ay odaga ka ahayeen oo dhan. Raggii- yaa ka mid ahaa nimankii hilaasha ragga u batay markii dambe eh, wixii f- fikriga jawiga la yidhaahdo Mhm.
takfiiru jawi Mhm.
raggaasay u badnaayeen Ha.
waxaa ka mid ahaa nin hadda inuu dhintaa u malaynayo oo odayba ka- xarka dacwada dhan ka ahayo la oran jiray cabdulqaadir eh, sheekh maxamuud geni Mhm.
waxaa ka mid ahaa nin la oran jiray eh, najiib xaaji calimire raggii muddada badan xirnaa Mhm.
way badnaayeen wayada hadda aadama wada xasuusto aad u tomaniya Ha.
Eh, wax wax badan oo- oo way baxsadeen waa gartay marka maraaxiishaas sidee dowladdii shuucigana looga soo badbaaday dacwadana kobac ay kusoo samaysay wixii markaas ka dambeeyey
dacwada kobaceedii markii la gaaray sideed iyo todobaatankii Mhm.
fikrigii waxaa yimid oo takfiirka oo raggii baxay oo qabqoshadii ka fakaday cabdulqaadirkaasba uu ka mid ahaa Mhm.
ayaa jaamacadaha galay Mhm.
sacuudiga Mhm.
dhalinyaradii masaaridii iyo fikrigeedii wixii baa la la arkay waxaa dib u soo noqday markaa fikriga takfiiriga Mhm.
oo intii marka wax fahamsanaydba kor bay u kacday wax isla noqotay takfiir bay noqotay waa gartay takfiirka hadda jira oo qaribanna ma ahan takfiir jawi la yidhaahdo oo dadkaan ma naqaan aan la xukumayn Ha.
buu iska ahaa Ha. oo iska tuqyo isaga badan duqyo iskaga badan iyo dadkeena aan la dhexgelin si gaara wax laisugu akriyo oo qof la soo xado maahan aan Mhm.
masaajid la tegano wax laga sheegin Mhm.
Jo- dacwo noocaas Mhm.
oo ilaa hadda madhaa sideedii ku socoto Mhm.
bay ahayd waa gartay marka dagaalkan dambe wuxuu bilaami doonaa siddeetan iyo dhowrkii siddeetan iyo shantii laga soo bilaabo toddobadii sideeddii Mhm.
xilligaas wey waa gartay eh, sheekh jaamac eh, sababka ugu weyn ee aad is leedahay uu riixayay jiilkii xilligaas joogay wuxuu yahay
waxaan oran karnaa allahu aclam xaqiiqatan laakiin anu ra'yiga haddaan cabiro Mhm.
diqdigii tirada badnaa oo iyo bresharkii dowladdu ay saaraysay diinta Mhm.
eh, guud ahaan towxiidka diin ahaan dhaqan ahaan si walba ay ula dagaalamaysa Mhm.
dadka wuxuu ku beerayay mataqaanaa
diidmo diidmo uu ka soo saaray ay ka hor- inay ka hor yimaadaan Mhm.
inay maaragtay ay diinta in u heelinyaa inta tabartooda Mhm.
ay isku dayaan Mhm.
taasna markaa waxay kordhinaysay iimaan bay dadka u kordhinaysay Mhm.
waladiina hatadow zaadahum hudan waa kan ilaahay dhahay Saasun.
dadkii markay go-aankaa qaateen inay waxaan ka hor yimaadaan Mhm.
riix maaragtay rabbaaniya Aha.
oo aynan dareemi karin awood helaan.
badan qof walba tawfiiq ah, wuxuu wataa ku bixinaysa maanta inuu wax u faa'iideeyo wax inuu gudbiyo inuu qof soo helo inuu Mhm.
oo si xamaasa le masaajidka haddii xataa uu cid la kulmo si xamaasa le inuu qofka dadka ugu sheego Mhm.
waa adiga dee dab holcayo oo kale baa loo jeeda marka musiibe indhaha lagu hayo Ay ahayd.
iyo mid laga sheekeynayo isku mid maaha waa saas musiibe indhaha lagu hayaa laga digaayey Mhm.
marka qof walba ta'thiir buu lahaa baa la oran karaa Mhm.
ilaahayna hanuun buu ku saaciiday waladiina hatadow Mhm.
zaadahum hudan baa dhacday Mhm. ilaahay urun sheegan iyagana ilaahay ilaahay urun sheegan.
baa urun sheegay ilaahayna waa urun sheegay waa saas marka waxay u kobcaysay dacwadu u kordhaysay si aan aan la fili karin aan la tilmaami karin Mhm.
daqdigaas maaragtay eh, eh, m- m- macnawi- macnawiyan iyo maadiyanba dadka loogu hayo Mhm.
wuxuu ku bixinayay qofkii inuu baraarugo Mhm.
inuu maaragtay radul ficli u sameeyo Mhm.
inuu wax iska celiyo inuu dacwada nashriyo Mhm.
riix ila- rabaaniyana way saacidaysa Mhm.
laakiin asbaabihii markii dambe cawaamiishii fashilisay Mhm.
waxaan oran karnaa waxa ugu horeeyey eh, jabhadihii markii ay dalka ay isku soo ay soo galaayeen Mhm.
baa waxaa dhacday in qowmiyad wax la yidhaha bahashan qabaliyadahay Mhm.
soomaalida ninba nisbaha u joogtay waa la wada aaminsan yahay ninba nisbaha laakiin Mhm. oo si lagu kala daran yahay waa waa lagu kala sarreeya waa garta marka xilligaas waxaan oran karaa dowladdu ay jirtay maysan jirin bahashaas ma muuqan hadday jirtana ma muuqan Mhm.
marka burburka meesha u horeeya itixaad uu ka soo galay Mhm.
qowmiyadaas iyo kala qaybsankaas uu ahaa iyo isnaqdin jabhadahan mudo gooni u toman oo waxay ahaayeen oo islaam aanan shaqo ku lahayn dadkana islaamiyiin ay ahayn inay isdhex galaan oo qabyaaladii ay saamayso marka maxaa keenay waxaa keenay sagaal iyo siddeetankii Mhm.
waxaan jooga aniga sacuudiga Mhm.
sheekh boqolsoon baa nala joogay Mhm.
allah yarxamu Mhm.
muxaadaraad buu wix meesha eh, ma- markuu jeedanaya wuxuu dhihi jiray halkan bay shir bay noo qabteen jabaduhu waxay leeyihiin mataqaana nala shaqeeya dagaal aan galno kanaan yeel tashkiil waxaa jabahadihi ay ku sameeyeen wadaadada ah aynu ridna dowladdan oo mataqaana rag kitaab akhrin jiray baa waxaa dhacda inay yidhahdaan shardan reerkayga godka ku dhacay ka soo saaro walla ana diin damba akrinay kitaabadu laabtay kitaabadii laabtay waa gartay soo ma garanaysa arrintaas marka waxay samaysay inay is- isku milmaan wadaadadii iyo qi- iyo qo- qab- Iyo- hogaamiyii kooxeedii iyo iyo qabiilka ha ina isku milmaan Ha.
calaaqa ka dhex dhacdo Mhm.
marka ragga eh, mukhlishiinta way noo soo sheegi jireen Mm.
waxa meesha ka socda waa jiddaa la joogaa Ha.
sheekh cabdiqaadir sandika nin la yidhahda baa ka mid ah sacadaha Mhm.
gurigiisa inta lasugu yimaada buu radin jira udhi jira nin ilaahay ka baqa war waxaad sheegaysaa wax lagu gaari maayo soo ma jeedi marka jidkan qabyaaladii aanan marin sheekh boqolsoon baa ka mid ah Mhm.
way noo sheegi jireen sida wax u socda Mhm.
laakiin waxaan inay heerkaa gaari doonaan oo taathiir ummadda saa u taathiirin doonaan Mhm.
ma baanaan malaynin Mhm.
xamar markii lasugu yimid aan anigu aan ku soo noqday sagaal iyo siddeetankii Mhm.
waa batii ninkan lacali wajiis iyo raggiisa ay toddobaatan nin la fuqeen oo jabhadda ku biireen oo jabhadda ku biireen Mhm.
kadib marka maxaa dhacday awal meesha arrintu ahayd waladiina waladiina htadow zaadahum hudan Mhm.
waxay isu bedeshay arrintii falamaa zaaquu jazaak allah azaaqa allahu quluuba in laysnaqnaqdiyo oo laysqa qabsado oo lays- laysrifo Mhm.
baa dhacday Mhm.
waxaa dhacday fursaddii in laga faa'iidaysan waayey eh, markii dowladdii ay burburtay hubkii in la qaato Mhm.
yaa kaa xigay inaad eh, maqas iminka waa buuxaane Mhm.
laba nimaa saraakiishii bari ku dhimanaysay ka mid ku shahiidaya Mhm.
baa waxay soo jeediyeen shir intii subax laysugu yimid waan xasuustaa xuseen cabdilcaweyn nin la oran jiro oo dhi- ah, dhowaan dhintay gurigiisaa laysugu yimid Mhm.
waxay soo jeediyeen labadaa nin oo ninkii ciidanka marka dambe hogaaminayay eh, waxaa la oran jiray abu muxsin Mhm.
iyo nin la oran jiray cabdulqaadir cabdulaahi oo isaguna masaajid madiina ka aqrin jiray tafsiir Mhm.
oo labadaba saraakiil saray ahay nin walba mjiri ahayn labadaba Mhm.
waxay yidhahdeen laba basoladood baa la hayaa nimayow aan jabsanno baqaarada intaa dowladdu dhican way Mhm.
in dhaqdhaqaaq la sameeya waxay keenaysay kala jab eh, Mhm.
xarakada inay kala jabto Mhm.
kala jabkaa dad ba aad u qadarinayay oo waxay la ahayd in bele dhacaysa haddii la iskhilaafo Mhm.
laakiin in la kala miirma sax baa la qaatay Mhm.
marka haddii la isnaqdiyo oo la kala jafmay waxaa dhacday falamaa zaaquu jazaak azaaqa allahu qulubahum nuurkii meeshii buu ku damay Mhm.
waxay dhacday in maaragtay ruuxdii ay iska dhimato Mhm.
dacwadiina ay noqoto eh, dacwo shibhi baralays ah oo Mhm.
magac iyo maaragtay ninkii soo galaana dacani dhuxul aan aan- aan hoolac lahayn Mhm.
oon waxba ka rudhaynay macno badan Mhm.
ayay dacwadiis ka noqotay waa gartay eh, sheekh jaamac eh, allah fadligiis kolley wixii dhacay iyo turanturooyinkiina soo marayba waa laga soo qabtay maanta Eh, wadankana hadda weli dagaal wuu ka socdaa oo xaq iyo baadil eh, weli kalama dhammaan oo dalka way ku dagaalamayaan way ku hardamayaan laakiin weli waxaa baaqi ah waxii uu ka tagay siyaad barre iyo xeerarkii kufriga ah iyo qawaaniintii uu ka tagay magaalooyinkeenana maanta way ka talinayaan oo way yaalaan iyagoo macmuula oo lagu camalfalayo oo lagu dhaqmayo culimona way joogaan ardayna way joogaan diintiina sida iyo si kasii weyn ayaa loo bartaa waa maxay waxa dadka dhaqaajin laha ee maanta qawaaniintan hortooda ee lagu hayo ee kufriga ah ee ho- looga niqaashayo ee fadhiyada waaweyn telefishinada lagu hadalhayo sababta dadku uga dhaqaaqi layiin maxay tahay ama uga kacdoomi layiin
waxaan oran karnaa anoo mawduucaygii hore dib ugu noqonaya cawaamisha hadmiga oo keentay inay burburto dacwadii xilligaas jirtay waxaa ka mid ah faham darro magacii la qaatay aan la fahmin waxa uu yahay iyo ahdaafta oo markii hore wax ka qaldanayeen ahdaafta itixaadku waxaan oran karnaa waxay ku salaysnayd laga soo bilaabay hilaashiiba waxay ku salaysnayd dowlad in la helo maaragtay magac islaam aaminsan saa darteed oo ikhwaan baa la ahaa marka hore dacwa ikhwaaniya wax ku bilaabmeen dhalinyarada waxaa la amrayay inay saraakiisha saraakiil ay noqdaan wixii iskulaadka baxay oo dhan rag aan sodomeeyo aan ka yarayn baa saraakiil noqday raggii hadday soo noqdeen saraakiilnimada ay soo dhammaysteenna wa- waxay u noqdeen xibnaha ugu horhoreeya xarakadii waxaan oran karnaa marka fahamkii ahaa dowlad raadisku ummadda oo ya- ya- yaqaayada weyn inay noqoto dowlad in la helo ma dhammaan ilaa maantay itixaad raggii itixaadka ma dhammaan waa kan keenay inaan nimada aan la shaqayno aanu maaragtay eh, dowladda aan dhex galno aan wax ku darsano aan lug ku yeelano xagga dowladda un in wax laga hagaajiyo mooyaane inaan wax la hagaajin karin oo aan la islaaxin karin marka caqliyadan xilligaasay soo bilaabatay caqliyaddan xilligaas soo bilaabay qaabkii ikhwaanigaha weli ma zuulin waa gartay in lala shaqeeyo andimadii fasaadka ahayd ee ilxaadka iyo waday Mhm.
wa- waa arin qaaye masaladii marka hore oo ku soo bilaabmay Mhm.
ayaa ilaa hadda qaaye ah marka qaayada qaaya faasida ahayd qaaye faasidaaya Mhm.
waxaa kaloo weheliso isaguna caamil kale oo mataqaanaa faasida ah waxaa la sheegtay in salafii la noqday haddaa weydiisa ninka salafnimada macnaheedu waa maxay wuxuu ku oranaya ahlu sunna waljamaca loo jeeda ahlu sunna waljamaca ii macnii haddaa tiraahd ma fahmi karo waa gartay soo ma garan waa gartay waa un la maqlay faham darro Mhm.
dariiqii xaq ahaaba aan la garanayn Sax.
aad ba uga qayb qaata Mhm.
ahlusunna waljamaca waxaa la oran karaa ciddii masdaru tashriic Mhm.
u aragtay kitaabka iyo sunnada iyo wixii ka dhalanaya oo ah ijmaaca culummada iyo qiyaaska saxiixa oo kitaabka iyo sunnada macnaha kitaabka iyo sunnadu inay masdara tashriic yihiin Mhm.
oo aan wax kale oo eh, maanta ummaddu ay sharci ka dhigan karto Mhm.
ama ay u- marjac kale inaysan lahayn ummadda ninkaasaa salafin ah ahlusuna waljamaca ninkaas ah salafina ahlu sunna waljamaa Waa salafinimada waxaa kaloo iyadana ayidaya oo laga dhex- laga qaadan karaa taraajumtii salafka oo la akhriyo gartay. Mhm.
waxay sal- dadkaas dhaqankooda in la fahmo hab nololeedkooda habnololoodkooda Mhm.
marka taraajumtaasna lama akhrin Mhm.
eh, caqiidadiina lama fahmin Mhm.
taas waxay keentay marka xogaa la isku luleeyey Mhm.
caqiidada dhan ba in laga insixaabo Mhm.
in caqiidadii laga insixaabo Mhm.
salafnimada ahayd oo la qaato mabdi mabha- mabdi rijaag Mhm.
ashaacirada Mhm.
ninka la yiraahdo cali warsan markuu tegayay nairobi ka khudbaynayay Mhm.
u dhahayay marka horeba waxaan ku khaldanay inaan qaadana annagu culimmada aan ka doorano fikri maxamed cabdiwahaab iyo ibnu taymiya Mhm.
haatan waxaan u noqonay meesha culimmada u badnayd Mhm.
waxaan u noqonay ashaaciradii weye mogta Mhm.
ashaacirada marka Taas u manhajkooda durxulaaya.
ya Saas u taas u duur duurxulaya Mhm.
ashaacirada manhajkoodu ma aha kitaab iyo sunna in eh, ay marjic noqdaan Mhm.
ee caqliga ka horeeya Mhm.
mabda'a koowaad oo meesha koowaad oo loo noqonayo Mhm.
oo haddii la iskhilaaf ama la deliishadaba Mhm.
cinda alashaacira waa caqliga Mhm.
caqligaaba sharciga ka horeeya Mhm.
marka inaan golaha ku biiro maaragtay eh, Mhm.
eh, eh, sharci dejinta Caqliga- Maxaa diida?
caqligaa keensanaya caqliga keeni waaba- caqli baaba lagu hayaa meesha Mhm.
marka mabda'aasaa loo noqday marka naqligii aa- aa- aa lambar two noqday namarka naqliga nambartuu noqday Mhm.
salafinimana ma- waa warka ma- afka unbaa laga hayaa Ahaa.
xaqiiqadeedii meesha waa ka baxay marka waa boorka salafiyada iyo dhaji haa shaqada shaqada dimuqraadiyaddana aan qabsado ii wad Waa haa gartay.
afar iyo toban iyo talada ilaah waa hawaa Ahaa.
hawadii baa shaqaynaysa rabitaanka Aad iyo dadka Mhm.
waxay doonaan haye wayba dhex galeen oo kufrigaas iyo gaalnimadas way dhex galeen maanta haddana sheekhana ma aragnaa wax un isbedel ah oo ay soo kordhiyeen haddii aragtidaas xilligaas ay soo bilaabatay oo xilliga adsheegaas ay soo bilaabatay aragtidan konton sana ayay socotaa wax isbedela ama natiijo ma arkeen horta waxay gacanta ku dhigeen baa mala arag qof iyo laba ka qayb galaya wixii iyagu waa tabriirinayaan inay sax yihiin bay sheegayaan afraad baa ka gelaysa afraaddaasna wax weysnaya oo ay bedeli karaan oo qiima ay ka leeyihiin kufriga ku dhex dhumeen kufriga ku dhex dhumeen Waa gar- wax ay ka qaban karaan lama waa arko gar- dowlad ay qabteen ma jirto meel dowlad ay ay ka dhigo Waa mursi baa uu soo horeeyey isaguna Mhm.
wixii ku dhacay waa inaga ogeyn waa saas marka meel in wax laga islaaxiya ay suuragal tahay Mhm.
dimuqraadiyaddu ma aha Mhm.
nin isi soo dhaqay oo iska iska tirtiray wax diin la yidhaahdo Mhm.
unbaa ka qayb geli kara Mhm.
meelaha iyaga ah waa garta marka waxay ku bilaabataa ee, gudahooda aan galno aan ku dhex dhuumanno kadibna adigaba in- waa ku dhex dhumaan kadibna adiga kusii dhex dhunto Haa, oo lagu waayo adiga bartaada la waayo haa.
Mhm.
mabdiina ummadda oo dhan uu ku ku faafo kula qaadatay qaarkoodna laga yaabo in ee, uu usoo duso ee, xukun jaceyl iyo xubu ri'aasa intay arkaan kadib ay ku marka fil- hore waa sii socota qaayaday baaba ahaydba Mm.
dowlad ma la raadiyo Mhm.
qaawiyadii laga shaqanayay baa hadba loo marka socday sheekhana sida saxda ah maxay tahay maxaa ay tahay inaan raadino oo qaayada ugu saxsan ay tahay hayada ugu saxsan waxa weeye inuu horta mabda'iyan qofku uu ku qanco in manhajkaa ilaahay waxaan ahayn oo lagu noolaan karaa Mhm.
inaysan jirin wax lagu dhaqan karo ama fardiga ku dhaqan ka dhigan kara ama bulshadu Mhm.
taa horta inuu qaato Mhm.
kitaabkii sunnada Mhm.
dariiqi loo mari lahaana markaas waa la yaqaanaayo Mhm.
waxa weeye waa kitaab mataqaanaa dad kanuuniye iyo saafi mataqaanaa Uhelisa.
nusraysa u helisa Mhm.
labadaa weye waa gar dariiq kaloo loo maro malahan ma aynu naqaan Mhm.
asalna uma lihin marka labadaas dadka markay kacayaan oo ay dhaqaaqayaanba waa inay marka horeba ku dhaqaaqaan inay horta diinta ay ogaan diintan in haa oo aysan dowlad u aadin aysan dowlad u aadin Mhm. xataa ayaan dowlad iyo muasasaadkeeda la helin haddii la rabo.
yaan la helin yaadan adigu waxba noqonin inuu fikrigan rabbaaniga laa ilaaha ila allahu inay shaqayso taasaa muhiimada wixii marka adduunya oo mataqaana wixii yimaada dee kitaabka isagu isax ku yimaadeen dadkaagaa kala mid tahay dadkaa kala mid tahay wixii marka xuguma ummadda ay ku doo- ku dhiibto aad iyo aad uu qabo Mhm.
laakiin hadafku inuu ahaado kitaabkii sunnada Mhm. maanta marka dadkii taasaa ka maqan taasaa ka maqan baraarug in la helo oo dadkan ay arrintan ka dhiidhiyaan waaba mustaxiil marka mustaxiil wey sidaas inay saxan tahay caqligaas inuu shaqeeyo Mhm.
caqliga dimuqraadi nooca ama wax kale ha noqdee kitaab iyo sunna inay ka owleysan tahayba caqliga in la qaato jazakallahu khayran xilligaas marka iyo maanta waxaad noo bidhaamisay farqi weyn oo u dhexeeya oo ah in xilligaas culimadii iyo ardaydii iyo mujtamacii joogay oo dhan in arrintaas siyaad bari uu ku kacay u arkayeen wax baatil ah oo xaaraan ah oo kufri ah meelna loogu soo wada jeestay nacam dadaana nafta u huray nacam Ha- maantana waxaa jooga culimo iyo arday iyo dad gaalnimadan iyo dimuqraadiyadan iyo qawaaniintan in la dhex galo ambaas u arag ambaas u arag Haa.
bal dadka ugu yeeraay bal dadka ugu yeeray Mhm.
culimmadii ummaddana isku sheegay Mhm.
oo tiin barihii wato mataqaana salafiyada iyo ahlusunna waljamaca Mhm. mushkiladda marka maanta meeshaas inaga haysataa halkaasi ka jirtaa baan isleeyahay aad iyo aad waa gartay sheekhana ee, waa soo gebagabayneynaa ee, ugu dambeyntii maanta ee, dadka soomaaliyeed inaan xusuusino taariikhdaas ee, konton sano ka hor ama nusqarni ka hor dhacday maanta muuqaalkan dokumentariga ah ee wathaa'iqiga laga diyaariyey maxay tahay taariikhda looga baahan yahay inay meeshan kala dhex baxaan iyo duruusta iyo cibarka meeshan inay ka qaataan looga baahan yahay maxay tahay ummaddu wax ay ku kor noqon karto wixii salafkii hore ay ku- meel ku gaareen wax ku noqdeen waxaan ahayna wax lagu noqon karaa ma jiro marka kitaabkii sunnada iyo dariiqa salafiga in la tamasugo lana daraaseeyo shardi aqoon la helo ee islaami ah waxa weeye ummaddu mana baraaruri karto ismana raaci karto fi-a yarna waxba ma qaban karto hadda da- dadka mujaahidiinta ah anigu waxaan arkaa dacwadooda haddaynan baahin oo bulshada aysan gelin inaysan keligood wax noqon karin mantana waxaan leenahay de waxaanu nidhaahnaa dacwadeen ama jihaadkeen waa jihaad caalamiya soo ma caalamka o dhan baan rabna inaan gaarsiino haddana waxaa moodaa bulshada aynu ku dhex jirno bal caalam ha joogee inaanu nahay qaab qaabkaan u shaqaynayn urur urur qaab ururiya inuu yahay baad moodaa soo ma jeedi marka in kor la fiiriyaan jeclaan lahayo Ah. waa gartay dadkana maxaa ugu baaqi lahayd bulshada bulshada waxaan ugu baaqi lahaa inay eh, adduunya waa hal maalin ilaahay qur-aankiisu inuu ugu sheegay aakhira markii loo barbar dhiga adduunyu Mm.
hal maalin bay u dhigantaa asaas naxfigeedan hal qurac buu u dhigmaa Mm.
dunyadan isku dhagatirayaan intay iska daayaan inay diinta ilaahay garab siiyaan oo ay xarakada ay garab istaagaan oo dalkooda iyo diintooda ay difaacdaan ninkii rabaa meeshaan ha ka taliya anigu waa iskala noolaanaya muslim ma ahaan kartid haddii aad adigu noqo- eh, tawxiid ku dhimatana kaad dhashay iyo kuu sii dhalaa ku noolaan mayaan waa la hubaa taas isticmaar baad gelaysaa marka dalka isticmaarka iyo halaga difaaco iyo mataqaana cadowga qabsanaya diinti qo- dadku diintooda iyo dalkooda ha difaacdeen baan odhan lahaa ha xarakadana iyo dadka jihaadiyana ha garab istaageen naf iyo maal ha ureen xarakaduna dadka yaysan dhinac ka noqonin dadka ha dhaqaajiso ruuxiyan iyo maadiyanba meesha laga dhaqaajin lahaana waa qiyaadadooda in mataqaana wax ay wax fahmaan haddaan suldaanka iyo nabadoonka wax fahmin qabiilku wax ma fahmayo qabiilku waa sii jeedaya haddaan labadaas wax fahmin waatul buyuuta min abwaabihaa baa ilaahay leeyahay albaabka laga soo gelayo reerka waa waa dadkaas mas-uuliyiinta odayaasha marka qabaa'ilka geed fadhiga u ah waa in iyaga iyaga in la beegsado wey oo iyaga dhismaan iyaga dhismaan halka aynu muxaadaraad baan qabanaynaa iyo dacwo shaaric inta dhahna gabdhaha iyo caruurta aanu muxaadarayno waa inay iyagu amraan iyo war dumarka wax naloo baro war halkan in kaalaya wax ka bilaab war inta dhaga- dhallinyarada halkan ku jimcinayo darooga dishay kaalaya u qabta haddaan taas imaan keliga baan iska ordaya waxba ma qaban karaysa waa saas waa saas jazaaka allahu khayran sheekh jaamac cabdisalaam warsame ayuu kaasi ahaa oo maanta nagala qeyb qaadanayay barnaamijka andalus podcast kulanti dambe ayaa inoo balan akhyaartana dhegeysanaysa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mubaarak allahu fiikum wajazaakum allahu khayr السنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فيا أبناء أمتنا أعيدوا لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيدوا لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيدوا لفجرنا البسمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن